Maamulka degmada Afgoya ayaa xarigga ka jaray dayactir lagu sameeyay ceel biyood markaasi laga hirgeliyay xerada Agoonta ee degmada Afgoye. Munaasabadda xarig jarka ceelkan xarunta Agoonta degmada Afgoye waxaa goobjoog ahaa maamulka degmada, madax ka socotay hay-adaha UNICEF, FAW, iyo boqolaal shacab ah. Ugu horreyn, qaar ka mid ah waxgaradka iyo culimada degmada Afgoye ayaa soo dhoweeyay dayactirka ceelkan, iyaga oo u mahadceliyay cid kasta oo gacan ka geysatay.
kan aan hadda hor taagannahay oo ah ceelka lagu magacaabo ceelka tadaamun waxaana lagu sameeyey dayactir dayactirkaas waxaa suurta geliyey ilaahay ka sokow dowlad goboleedka koonfur galbeed gaar ahaan wasaaradda biyaha iyo tamarta dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo hay-ad iyadoo kaashanaysa hay-adda faw iyo unicef eh, iyo wasaaradda biyaha iyo tamarta ee dowladda federaalka waxaana loo dayactiray ceelka waxaana lagu xiray qalabkii biyaha sheegaya tayadiisa hadduu yaraado oo la socda oo ku xiran oo satellite-ka ku xiran waxaana loo sameeyey eh, magaciisii eh, waxaanaad arkaysaan hamankan biyaha lagu shubo baraagaha si fiican baa nalagu qabtay haddana waxaan sugaynaa in mar dhow waxaan codsanaynaa in nala soo gaarsiiyo haddii ilaahay yiraahdo ay ay dowladda goboleedka ay wasaaradda u qaabilsan biyaha iyo macdanta inay suurtagal ka dhigto isa- insha allahu tacaala sidii ay noogu keeni lahayd solar oo hay-adaha faw iyo unicef ay ugu dooni lahayd sida ugu dhaqsiyaha badan Ugu dambeyn, isku-duwaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha koonfur galbeed ee gobolka Shabeellaha Dhexe, Ibraahim Abuukar Ibraahim, ayaa ka warbixiyey heerarka kala duwanaa ee uu soo maray dayactirka ceelbiyoodka xarunta Agoonta Afgoye.
wuxuu hordhac u yahay soddon ceel oo gobolka guud ahaan ay ka mid tahay ayuu ceelkan qalabkan bilow u yahay qalabkan waxaa la geyn doonaa guud ahaan ilaa iyo soddon ceel oo gobolka ku yaala marka ceelkan tadaamun ayaa bil- bilow u noqday asaa ku guuleystay asaana u hormaray marka waa maxay ahayd soo- ee nasiib u yeeshay ceelkan eh, baahiyaadkiisa dhowr maraan maxay ahayd soo- soo booqanay aan aragnay hadda intaanaan ka qabanay haddana waxaa boroseska ku jira solar system oo mar dhow insha allahu taala ceelka tadaamun loo sameyn doono soolarkaasoo aan rabno in loogu maarmo shidaalka iyo maxay ahayd soo- iyo iyo waxyaabaha kale maadaama ceelku uu qoysas danyar iyo maxay ahayd soo agoon iyo iskuul intaba uu maxay ahayd soo biyo siiyo waxaan jec- waxaan jecelnahay inaan maxay ahayd soo solar system u xirno kaasoo loogu maarmi doono kharashaadka faraha badan ee ka gala dhanka maxay ahayd soo shidaalka insha allahu taala intaas waa intaas